waxaan soo jeedinaya shacabka soomaaliyed u soo jeedinaya inay garab istaan ciidamada ammaanka inay noqdaan wardoonka dhabta ee jira inay khaladka iyo waxay arkaan iyagu sheegaan inay baabuurka socod xun iyo qofka hulaabta xun ay arkaan iyagu ciidamada amniga u sheegaan ciidan iyo dowladbana waxaan ku tarin lahaa xukuumaddana kula tarin lahaa oo dhammaan siyaasiyiinta soomaalida aan odhan lahaa culayska badahaan ee siyaasadda intii la yareeyo aan amniga u soo jeesano oo amniga waxa laga qabto maxaa la xukumayaa maalin walba hadday boqolaal dhimato oo macnodaro ay ku dhimato oo agoontu inugu badato oo maalin walba araamishii iyo dadkaas inuu soo bataanoo maalin walba dhibaatadu taagnaato wax la xukuma lama heli doono wax wax lagu xukumi karaa in dadku marka hore ay amni helaan ha la saaro amniga ha la dhisa ciidamada amniga ha laga shaqeeyo ha la isku xidho shacabka iyo amniga oo ciidanka ammaanka iyo shacabku ha wada shaqeeyeen oo ninkani meeluu galaa ha waayo qofka waxaan geysanaya manaxaa ah maanta qof waliba wuu arkayaa inuuna cidnana u jeedin cidnana u turayn maanta qof waliba wuu arkayaa inuuna cidna rajagana ka lahayn maanta qof waliba wuu arkayaa inuuna aabbihii iyo hooyadii iyo awowgii iyo macallin iyo dhakhtar iyo sheekh iyo shariiftoona inuuna badbaadinin intaasoo dhan marka inaan miisaanka saaraala nooga baahanya aad baan shacabka ugu celcelinayaa inay ciidamada amniga garab istaagaan kala shaqeeyaan xogta siiyaan waxay ka shakiyaan maanta inay dadka u sheegaan ciidanka ciidankana waxaan leeyahay waxaad u dhimanaysaan waa shacabkiinne shaqadiinna labalaaba xukuumaddana waxaan rabaa inaan kula taliyo